xaflad qalinjibin ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah ardayda madarasada ibnu cabaas ee magaalada xudur kuwaasoo bartay xifdinta qur-aanka kariimka waxaana kasoo qaybgalay xafladda gudoomiyaha degmada xudur macalimiin arday waalidiin martisharaf iyo maamulka madarasada ugu horeyn waxaa goobta shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyagoona goobta markaa kusoo bandhigay cilmigii ay barteen
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض qaar ka mid ah macalimiintii kasoo qayb galay ayaa u hambaliyeeyey ardayda dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka Een, ardaydii madaaristii oo ku gaabiyaano seeojo isku dhaafan qur-aankii markaas meelyoonka sheegna ay naganay macalimiintii naftirsho meel ku faday iniyoo ku warqaba ardayda qur-aanka barati ini dabagale oo kasuubiya ardaygangeekii xafladda lanqobada ay dhatan sius markaasay een, ootan galya maya ama qur-aankii gacanta ka haaye xifdiisinya xifdii kijar maalig naftirshay arday uus markaasay kul warqab tagal waad kusuna saasalan ku baahanyi meel ku yaabe hooba neef oo baadhimahaay ada buqdhowto saweedi marki la sheeni biya diidyadantun iddo hooba lang nagad walba mal ku helo caanadii korshee ka nagadaas caanamu ku helaas laakiin hooba aada meel adayd ti baadhimada hayti ada ka raamayto maan adan buqdhoonye saas oo kale tan boohaarta ee caanada badanna ada ka raamayto an buqdhooy hooba caana eh, diida biyugi waraabowka ugu dambeyn gudoomiyaha degmada xudur ayaa xafladda qalinjibinta ardayda loo qabtay soo xiray darada ardade oo qalanjibiyaasi oo toogdihor yaa mayleeraayis ee abaalmarin ana sii haatan abaalmarinti boofadaan hata intabay ku dheegayna beesa beesa waaba ti bal ti- ti- waa jidfuran annaga ta ugda markan dhasawus hatan inteena dhiiba tumi lamadi arday oo oo mayl eraayis ee qur-aan kariimka ee dhammaayan iyo boqol doolarna si ayoonas oo kutaabo iyo walanka gadan eedeedan maasantin wasalaamu calaykum